faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyo cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirisaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacaano wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo uu halkani waa rediyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka subaxnimo saaxiibadana dhegaysanaya oo maanta qodobada aad maqli doontaan waxaa ugu waaweyn wasaaradda waxbarashada hidda iyo tacliinta sare xukuumadda federaalka soomaaliya oo soo saartay go'aano la xiriira imtixaanada shaadiga ah ee dugsiyada dalka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo xalay ku geeriyooday magaalada baydhabo ee gobolka baay la taliyaha caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya oo baaq u diray dhallinyarada soomaaliyeed kuna aadan ka digtoonaanshaha cudurka halista ah ee koronafirus ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya oo qabtay nin xalay qarax ka geystay magaalada muqdisho iyo maamulka gobolka banaadir oo ka hadlay muwaadin soomaaliyeed oo cudurka coronavirus uu geeriyooday magaalada sanaca ee dalka yemen qodobadaas wuxuu nagu soo korray intaa war ku joodna ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibadana dhagaysanayow ee gorar u diyaar garooba qodobadaas oo intaasi ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaana habada idiinka leenahay saaxiibadana dhegaysanayo waa subaxnimo arbaca ah taariikhdana ku beegan tahay lixda bisha sannaad may sannada laba kun iyo labaatanka intaasi aad maqasho waxaayan qodobada ugu door koronaa warka subaxnimo iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan maanta warka waxaa idiin akhri doona anigoo ah miya ashraf karaama wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa soo saartay go-aano la xiriira imtixaanada shaadiga ah ee dugsiyada dalka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay kulan ay wada qaateen wasaaradaha waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo maamulka gobolka banaadir kulankaasi ayaa waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedka in lagu gorfeeyey saameynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay geedisocodka waxbarashada iyo sidii laga yeelayo imtixaanka shahaadiga ee sanadkani ilaa iyo afar qodob ayaa laga soo saaray kulanka dhexmaray wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir kuwaas oo ay isku raaceen dhinacyadu waxayna kala yihiin qodobadaasi kow in imtixaanka shahaadiga fasalka labiyi tobanaad ee dugsiga sare ee mas-uuliyadda diyaarintiisa iyo qaadistiisa ay leedahay wasaaradda waxbarashada heer federaal iyagoo la kaashanaysa heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir labo imtixaanka shahaadiga ee fasalka saddeedaad ee dugsiga dhexe inay mas-uuliyadda diyaarintiisa iyo qaadistiisa leeyihiin wasaaradaha waxbarashada heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir ayagoo la kaashanaya wasaaradda waxbarashada heer federaal saddex in go-aan laga gaari doono sida iyo goorta la qaadi doono imtixaanka labada heer ee soddonka bisha juun ee labada kun iyo labaatanka ayagoo go-aankaasi lagu saleyn doono sida ay xaaladu dalka noqoto iyo sida caalamka uga adkaado cudurka halista badan ee coronavirus afar in laga wada shaqeeyo la iskana kaashado badbaadinta goobaha waxbarashada dalka ayagoo xoogga la saarayo ilaalinta mustaqbalka waxbarashada dalka iyo raadinta xuquuqda macallimiinta soomaaliyeed muddada dugsiyada waxbarashada ee coronavirus dartiisa u xiran yihiin macallimiintaasi oo aan aaminsannahay inay lafdhabar u yihiin waxbarashada dalka ugu dambeyntii qoraalka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu yidhi wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir waxay u mahad celinayaan dhammaan bahda waxbarashada qaybaheeda kala duwan fulinta talooyinka bahda caafimaad ee dalka iyo ka qayb qaadashada wacyigelinta bulshada sidii looga hortegi lahaa cudurkaani halista ah ee coronavirus magaalada bay magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa xalay waxaa ku geeriyooday xildhibaan yuusuf cali suudi baxaar warbixinta qodobkani waxaa inoo dhammaystiraya warayaheena cadiftaaxa yuusuf iyaad magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed soomaaliya waxaa xalay ku geeriyooday allaha u naxariistee xildhibaan yuusuf cabdinuur suuri baxaar oo ka tirsanaa xildhibaanada labaad ee dhowaan lasoo xulay xildhibaanka ayaa golaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya ku matalayay golaha shabeellada hoose sidoo kalena waxa uu la soo shaqeeyey dowladdii milatariga ahayd ee dalka soo martay waxa uuna burburkii dowladdii kadib la soo shaqeeyey sidoo kale dowladdii dalka soo martay xildhibaan yuusuf waxa uu qabay cudurka macaanka amaba sokorta loo yaqaano oo la sheegay in ay ku kacday islamarkaana ay gaartay heer sare taasi oo sabab u noqotay inuu ku geeriyoodo hoteelkii uu ka deganaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay madiyow maxamed iftiin oo ka mid ahaa baarlamaankii hore ee koonfur galbeed soomaaliya oo ay isku hotel deganaayeen marxuumka allaha u naxariistee ayaa waxa uu sheegay in dhakhaatiirtu ay isku dayeen in ay dejiyaan xanuunka macaanka amaba sankorta balse ay ku guulaysan waayeen sidaasna uu geeriyooday xildhibaanka yuusuf cabdinuur suuri baxaar ayaa ka mid ahaa xildhibaanadii koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ee dib uga mid noqday mudanayaasha labaad ee golaha wakiilada oo dhowaan lasoo xulay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyey geeradii ku timid allaha u naxariistee xildhibaan yuusuf waxa uuna qoraal ka soo baxay oo u qornaa sidan aniga oo ku hadlaya magacayga kan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo kan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxaan halkan tacsi uga dirayaa qoyskii iyo eheeladii uu ka geeriyooday allaha u naxariistee xildhibaan yuusuf cabdinuur oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waxaan ilaahay uga baryayaa in jannatul fardowsa uu ka waraabiyo annagana uusanna fidnaynin dabadiis
aad baad u mahadsan tahay cadi fitaax la-taliyaha caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa baaq u diray dhalinyarada soomaaliyeed inay ka feejignaadaan cudurka safmareenka ah ee coronavirus doctor maxamed maxmuud cali fuuji oo ah la-taliyaha sare ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa bulshada u diray fariin wacyigelineed si gaara dhallinyarada soomaaliyeed maadaama ay ka mid yihiin dadkii uu aadka u saameeyey caabuqa covid sagaal iyo toban isagoo ugu baaqay inay ku dadaalaan dhammaan siyaabaha looga hortago caabuqa coronavirus ayna ku nagaadaan guryahooda doctor fuuji ayaa halkudhig ka dhigtay fariintiisa ha noqonin dilaaga qarsoon waxauna baaq dheer u diray bahda caafimaadka guud ahaan gaar ahaan dhakhaatiirta soomaaliyeed inay ka qayb qaataan wacyigelinta caabuqa maadaama uu ku sii faafayo dhammaan gobollada dalka si loo xakameeyo baahitaankiisa waxa uu sheegay in cudurka coronavirus uu soomaaliya uu si weyn ugu baahayo maadaama maalinba maalinta ka dambaysa uu soo ridinayo dad cusub waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo in dadka isugu yimaadaan goobo ay ka mid yihiin masaajidda si loo badbaadiyo shacabka soomaaliyeed waxa uu xusay in baahi weyn loo qabo sidii loo bedeli lahaa dhaqanka dadka oo ku saabsan cudurka covid sagaal iyo toban si looga hortago cudurkan kusii faafayo dhammaan dalka waxa uu sheegay in dadka ugu badan cudurkani covid sagaal iyo toban hadda ugu dhintay gudaha soomaaliya ay yihiin kuwa da-dooda ka weyn tahay konton sano waxauna baaq u diray dhallinyarada soomaaliyeed inay si weyn uga fijignaadaan cudurkani safmareenka ah ee coronavirus
intaana ka bixina wararka cudurka safmareenka ah ee coronavirus dalka yemen ayaa lagu soo waramayaa inuu ku geeriyooday muwaadin soomaaliyeed mar kale cadiftaax yuusuf yaad ayaa inoo dhammaystiraya qodobkani hadal ka soo baxay kooxda xuutiyiinta oo gacanta ku haysa magaalada sanaca iyo inta badan waqooyiga dalkaasi yemen ayaa lagu sheegay in meydka muwaadin soomaali ah laga helay hotel ku yaala magaaladaasi sanaca wasiirka caafimaadka ee maamulka kooxda xuutiyiinta taha al mutaawil oo la hadlay telefishinka kooxdaasi ay leedahay ee almasiira t v ayaa waxa uu sheegay in ay heleen war ku saabsan meydka soomaaliga ee laga helay hoteelkaasi islamarkaana ay koox baarayaal caafimaad oo deg deg ah ay u direen hoteelka uu ku geeriyooday wiilka soomaaliga ah halkaasi oo uu deganaa muwaadinka geeriyooday waxaana la sheegay inuu u geeriyooday caabuqa covid sagaal iyo toban kadib baaritaan dheer oo ay ku sameeyeen kooxda baariyaasha caafimaadka deg dega ah wasiirka waxa uu tilmaamay in meydka ninka soomaaliga ay heleen maalintii axadda ahayd ee lasoo dhaafay waxa uuna baaritaanka lagu ogaaday in uu u geeriyooday cudurka covid sagaal iyo toban ee haatan dunidu ay la tacaalayso inkastoo uu horey u qabay dhibaatooyin caafimaad oo uuna la xanuunsanayay amaba laga haayay beerka iyo weliba keliyaha wasiirka caafimaadka ee maamulka kooxda xuutiyiinta taha al mutaawil ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in ay la wada karantiilay dhammaanba dadkii deganaa hoteelkaasi iyo weliba kuwii soo booqday marxuumka geeriyooday allaha u naxariistee ee soomaaliga ah dhinaca kale safaaradda soomaaliya ay ku leedahay dalka yemen ee fadhigeedu yahay magaalada cadan ee koonfurta yemen oo caasimad kumeel gaar ah haatan oo ah dowladda caalamka aqoonsan tahay weli kama aysan hadlin muwaadinka soomaaliyeed ee cudurka covid sagaal iyo toban ugu geeriyooday magaalada sanca oo ay maamulaan kooxda xuutiyiinta waddanka yemen ayaa waxa uu ka mid yahay dalalkii ugu dambeeyey ee shaaciyey bishii hore ee abril laba kun iyo labaatan kiisaskii ugu horreeyey ee covid sagaal iyo toban ah waxaana haatan lasoo warinayaa in koob iyo labaatan kiis oo cusub laga helay halkaasi halka saddexna ay ugu geeriyoodeen magaaladaasi caasimada dalkaasi ee sanca oo ay kooxda xuutiyiinta maamulaan in muddo aba waxaa laga soo wariyey in hal qof oo soomaali ah uu ugu geeriyooday cudurka coronavirus
aad baad u mahadsan tahay cali fataax ciidamada ammaanka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa qabtay nin xalay qarax ka geystay magaalada caasimada ee muqdisho gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax oo warbaahinta kula hadlay degmada yakshiid ee gobolka banaadir waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen ninbam gacmeed ku tuuray waaxda horseed ee degmadaasi tuulax ayaa sidoo kale sheegay in bambada uu ku geeriyooday askari ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya oo ku sugnaa degmadaasi waxaana uu tilmaamay in ciidamada howlgal ay sameeyeen ay ku soo qabteen ninkaasi gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in markii labaad sidaana oo kale loo qabtay qof ka dambeeyey bam gacmeed lagu tuuray isla waaxdani horseed shacabka ayuu ka dalbaday inay gacan ka geystaan soo qabashada shakhsiyaadka ka dambeeya falalka amni daro degmooyinka kale ee gobolka banaadir ayaa waxa uu u jeediyey inay ka fiijignaadaan weerarada caynkan oo kale ah gudoomiyaha gobolka banaadir iyo ku-xigeenkiisa ayaa dhowaanahani bilaabay kormeer ay ku tegayaan degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho si ay u qiimeeyaan xaaladda amni iyo qaabka uu dhaqangelayo bandowga saaran magaalada caasimadda ee muqdisho guud ahaan saaxiibayaal waxaa jecel ahay inaan intaasi ku soo afmeero warkii subaxnimaad kala soctay reediyo cadaado cadaadihii deegaanada ku dhadhow waxaa si toosa nooga maqlayseen muddo dherarkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertisa halka dadka ku nool magaalada dhuusamareeb ee toos nagala socdeen muujada f m siddeetan iyo siddeed dhibic eber megahertisa warka maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tabinayay anigoo ah miya ashraaf karaama istuudiyaha koowaad waxaa ka farsameynayay haashim cumar xasan halka istuudiyaha labaadna oo inoo fadhiyay waryaheena cadiftaaxa yuusuf iyaad warkan warkiisa xiga ayaa inoo madan lah balse inta ka horeysa waxaa idinkaga tegaynaa sidaasii nabadiino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu allow dalkeena nabad nooga yeelo
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tabinayaa radio cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
Yo galo